waxaan sameeyaa saawooyinka sida kale arkaysaan taadaan sameeyaa waxaan sameeyaa kale waxaan sameeyaa oo kale taawada mashmashka iyo burka maxaa loo isticmaalaa mashmashka sax mashmashka loo isticmaalaa burkiya.
iyo burkii waxaasa lagu isticmaalaa baashas kaloo kor maxaa waaye
tan taawada malaayga waaye Ah, taawada malaayga alahaa malaayga iyo waxyaabaha kale waa- waaweynka ah adigaas kani waa cabdiraxmaan cali oo farsamadan birtumista bilaabay toban sano ka hor wuxuu hadda soo saaraa agab waxgal u ah bulshada waxaan sameeya waa kale taawo muunfo Ah, waa taawo muunfo inkastoo howshiisu ay caqabad ku tahay wax soo saarka shisheeye ee uu isagu awoodo inuu farsameeyo ee haddana dalka loo soo dhoofiyo badanaa suuqliyada ayaa gadato oo alaabta maacuunta gado ayaa loo geeyaa kadib macnaha waxaa waye ayaga inta badan ayagaa soo dalbadaan Een, waa kaas marna ay haystaan oo macnaha aysan awoodi karin inay gataan waa jirtaa marba suuqii markaas oo nuxur leh oo wax ka gadmaayaan aan keenaa marna waa la soo laabanaa macnaha waxayna wuxuu rumaysan yahay cabdiraxmaan in dadka qaar ay ka jecel yihiin waxa ay soo saaraan halkii ay dhiirigelin lahaayeen wax soo saarka shisheeye run ahaantii maacunta dibadda ka imaato iyo geedahan run ahaantii geedahan ka jecelyihiin soomaalida macnaha waxaa waaye macdoon waaye kolkee waxaa waaye mirir iyo wax ma laha waxaa waaye mataqaanaa isticmaalitaankooda aad macnaha sembri macnaha waxaa waaye farsamada wadanka ay macnaha aad u qiimeeyaan macnaha farafta iga soo gala waxaa waaye folia la yidhahdaa baal folia aan soo gataa oo macnaha macdinta ah waa folias marka lacag weyn ilaa iyo lixdan doolar toddobaatan doolar siddeetan doolar camal aan kasoo bixiyaa markaasaan kadib aan aan shanleeyaa aan farsameeyaa aan kala habeeyaa qaybtaan macnaha waxaa waye qayb sokor waaye qaybtaan ay leedahay waa salkii dambe waaye saasaa laisku saaraa sidaa hadda arkaysid dhegay leedahay dhegaasaa lagu gelinaa okay waa marka saddex dheg ay leedahay oo saddex dheg digs- digsiga koro marka waa waa saas tayada agabka ay farsameeyaan xirfadlayaasha biraha tuma ee dalkeenna ayaa ah kuwo ka tilmaaman kuwa dibadda laga keeno dadka la dhacsan waxaa ka mid ah nawaal macaamiishaan ka mid ahay oo inta ka samaysta geedaana laga sameeyey muddo ilaa iyo saddex bilood joogto Aa, een, geedaana fiican yes suuqa way taalla ayadoo qiimaheedu iska macquul yahay marka tanaan doorbiday sannadihii dambe waxaa muuqda hoosudhac ku yimid xirfadlayaasha biraha tuma taas oo ay dadka qaar u sababeeyeen dhiirigelin la'aanta iyo takoorka lagula kaco dadka ehelka u ah xirfadaha laga maarmaanka u ah bulsho kasta